بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaalaad min suurati alanfaal qaala tacaalaa id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum annii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin wma jacalahu allahu ilaa bushraa walitadma'ina bihi quluubukum wama annasru ila min cindi illah in allaha casiizun xakiim
bacaa dhacday gaaladu waa bannaayeen markaa mu'miniinta iyo saxaabadu ilaahay bay tuugeen id waqti iddi hore ka bedel id waqti ka sheeg xusuusta tastakiisuuna rabbakum rabbigiina gargaar weydiisanayseen qawf iyo nasri tastakiisuuna rabbakum oo fastajaaba ilaahay idin ajiibay lakum idinka waxaa la yidhi nabigu wuxuu fiiriyey gaaladii calayhi salatu wasalaam mise waa ku nin asxaabtii uu fiiriyey mise waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban qiblada uu qaabilay labada gacnoodba kor u taagay qibladaa la qaabilay haddaad ducaysanaysid gacnaha waa la taagaa ilaahu wixii ii yabooday maanta ii go'aami buu yidhi ilaahuw haddii maanta jamaecadan yaroo ila socota la halaago saddexdan boqol iyo dhowr iyo tobankan falan tucbad fil ardi ilaahu dhulka lagugu caabudi maayo dee dadkii iimaanka laha waa kuwaani diintaani maanta baabaado ilaahay ayaa kugu caabudaya dhulka si u ducaynayey oo gacnaha u taagayay macaa nabiga go'i baa ka dhacay labada garab u saarnaa abuubakar baa go'i soo qaaday labada garbood buu ka saara saasuu markaas abuubakar nebiga iskugu dhejiyo u qabta wuxuu yidhi nebiga ilaahayow kugu filan dhaarinta ilaahay aa dhaarisay iyo baryada iyo tuugmada iyo ku celcelinta ilaahay waxaa ka dalabtay waa ku siinayaa kugu filan ducada maanta aad ducaysa markaas aayaddan soo degtay id tastakiisuuna rabbakum oo fastajaaba lakum ilaahay idin ajiibay muxuu idinku ajiibay annii biannii anigu oo allaha mumiddukum mid idin kordhinayaana idinku ziyaadinaya bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ilaahay ka mida kun malaa'igta ka mida baan gurmad idinku keenaya saddex boqol iyo dhowr iyo toban sooma teedin kun malag oo gurmad ah ducadiinna waa aqbal waxaan idinku aqbal inaan kun malag oo gurmad ah dagaalka beder ka qayb galaan oo aan idin siiyo kuwaasoo murdifiina isfangelaya mutataabiciina isdabagelaya qaarba qaar ka horeeya saa isku daba jooga ama murdifiina waa maxay fardahay malaa'igtu saaran yihiin isfangeliyadoo midka horay saaran maahae mid kale gadaal buu ka saaran yahay faraska murdifiin waxaa la tilmaamay jibriil baa soo degay shan boqol oo malag buu wataa ciidanka dhanka bidix buu markaa dagaalka ka gala waxaa la tilmaamay dagaal malaa'ig inta timid dagaal gashay inaysan jirin ilaa duulaankan beder mooyaane malaa'igtu waa soo degi jireen dagaalada kale laakiin waxay u soo degi jireen litagiiri cadadilmuslimiina muslimiinta tiradooda inay badiyaan war waxaas oo intaa laeg gaaladu inay arkaan ma dhankaana ka dagaalamaya laakiin dagaalka ma gelin markaad meel kasta lagaa taagan yahay awood iyo niyad samaan iyo ciidanku wuxuu helayaa dhiirasho marka ciidankay tiradiisay badan jireen waynu gaaraynaa amaa dagaalkan dagaalkii toos bay u galeen dagaalkii toos u galeen wamaa jacalahu allahu ilaahay kama dhigin imdaadkaas gurmadkaas iyo kordhintaas iyo madadkaas ilaa bushraa bishaaro mooyaane idinka laydiin bishaaraynaya bushraa lakum wey iyo walitadma'inna inay xasisho bihi ciidankaas gurmadka malaa'igtaa imdaadkaas quluubukum qulbiyaashin inay xasilaan waman nasru laakiin hal baa laydiin sheegi waxa weeye guusha iyo adkaantu tirada badan maaha hubka badan maaha waxa weeyaan waman nasru nasrigu muusan ahaanin ilaa min cindi illaah malaa'igtu nasriga iyadu ma wadato nasriga ilaahay baa keenaya nasriga ilaahay baa keenaya nasrigu ma ahaanin ilaa min cindi illaahi ilaahay agtiisa mooyaane xaqiiq ahaan ee ku kalsoonaada awooddaada lama laguma kalsoonaado ciidankaada badan laguma kalsoonaado waxaadoo dhan hadday waxaa qalbigaada ku xidhid inayba bilaash noqdaan bay noqonaysaa wama nasru ilaa min cindi illaah in allaha ilaahay casiizun mid qaalib u awey amarkiisa xakiimun shay kasta meesha u laaqa mid iga wey id wati saddex id weeyaan mid kasta midda kale ka bedel id waqti xusuus yugashiikum ilaahay idinku daboolay annucaasa lulmo amanatan liajli amana aamin noqosho darteed oo minhu min allah ilahay xaggii ka ahaatay ciidankii dagaalamayey oo saxaabada ahaa oo tiradooduba koobnayd lulmaa qabatay markaasaa ninka seeftaa ka dhacaysa markaasoo soo qaadanaya intaasoo jeer rag bay ka dhacday seeftii warankii baa dhacaya haddiiba dee lulmayo hurdo lagugu soo rido walbahaar iyo cabsiba kuguma jidhaba qof iskaba gamay ilaahay markuu idinku daboolay lulmadaas amanatan mafcuulu liajli amana ama amanatan na waa la xaalayn karaa sidaas baa dhacday nebiga maaha qof kastoo kale wuxuu yidhi miqdaad calayh sayd cali waaba gamayba waa lulmood nabigu geed goyno halkaan hoostiisa salaad buu ku jiraa salaadda loo cararaay waana ooyayay nabiga alay sl ilahay bana beri taasi waa midda id yuqashiikum unacaas idinku daboole oo yunazilu uu soo dejiyey ilaahay calaykum dushiinna min asamaa'i xagga korana maa'a biyo roob roobna ilahay idinku soo dejiyey ilaa togagiid socdeen meel waxay degeen xoogaa ciid ciidah saxaabadu beder markii loo socdo meeshii markay degeen wax seexdeen qaar baa isku junubay oo biyo qubaysa u baahday qaarna weesay u baahdeen ilaahay roobbuu u keeno roobkaa loo keenay maxaa loogu talagalay liyudahirakum ilaahay inuu idinku dahiro bihi roobkaas xadadka iyo janaabada laydinkaga dahiro iyo wayudhima waliyudhima ilaahay inuu tegsiyo cankum xaggiinna rijiza shaydaani shaydaanka waswasadiisa ilaahay inuu idinka kaxeeyo iyo walyarbida ilaahay inuu xoojiyo calaa quluubikum qalbiyaashiinna iyo wayuhabbita ilaahay inuu sugo bihi roobka alaqdaama gomadaha inuu ku sugo intaanu arrimoodba mid kastaa dagaar in loo fiirshay u baahanta kow waxaa jidhay meeshaa markay degeen boorka ah meel waxaa weye ruubadahoo bacaadahoo cadduun cadduunahoo lugtu dhulka gelayo biyana ma leh waa isku junubeen shaydaan baa u yimid waswaasoo qalbiga kaga tuura wuxuu yidhi see laydinku gargaaraya biyihii gaaladii baa fadhida meeshii biyihii joogeen haddaad dad saxa tihiin maxaa biyola'aan idin dhiga ruuxan diintaan iyo hawshaan arrintu iyo ishaaradu isma waafaqsana maxay tahay haddaad diin ilaahay u gargaaraysaan ya maxay tahay hawshaan idinkii biyola'aan baa tiin gaaladiina halkaana biyo haysaan idinkoo hadda waxa weeye weesala'aana hadda ilaahay hor istaagaysaan idinkoo junubaa hor istaagaysaan tukanaysaan waxaana leedihiin awliyaaullahi baana xataa rasuulkiinnina waa idinla joogaa kulligiin maxaa haysataan roob baa la soo dejiyey roobkii markii la soo dejiyey maxaa dhacay waswasadii biyola'aan baa tihiin horta meeshii bay ka baxday oo waabtee liyudhiba cankum riza shaydaani taa horta in waa laydinka tegsiy midda kale liyudahirakum bihi baa ka horaysa in laydinku dahiro oo laydinku nadiifiyo weesadii iyo qubayskii baa hesheen labo midda kale dhulkii bacaadka ay lugta gelaysay meel gebiiba oo wuxuu noqday adag oo waa maxay wayuhabbita bihi alaqdaama gomadihiinna in lagu sugo dhulka haddii roobkii inta adkeeyey ciiddii dhajiyey lugtii baa qabsanaysa ruubad geli mayso qalbigiinnina in la adkeeyo intaasaa dhacday gaaladu waxay deganaayeen meel dhoobo badan roobkii hal rooboo yimid baa qolana dhulkii u adkeeyey qoladii kalena dhulkiibu inta ka dhoobadhoobeeyey qofkii damco gaalada inuu dhaqaaqaba lugtii waa dhaabanaya dhaabasho soo lama dhiisin lugtiiba u gelays dhoobo maantao dhan lugtaas inuu faraska laga soo baxsho isagu lugta kala soo baxo mid kale markuu qaado sidoo kale xagga la sabir raxooto dhibaata ku dhacda meel dhooba dhooba ee khatara baa roobkii dhankaa ka dhig dhankaana dhulkiiba inta u dhaqmay u adkaaday bay waxay noqotay meel dhulku qabsanayo oo ninku ordi karo oo faraska ordi karo oo biyo iyo dhoobo celinaya male arrintaa xusuus sidaas baa dhacday idti kale waa tan id waqti yuuxii rabbuka rabbigaa waxyooday nebi allow id yuuxii rabbuka rabbigaa markuu waxyoonay ilalmalaa'ikati malaa'igta muxuu u waxyooday annii anigu macakum miciinaanahay idinkaana la jirankiinna ah waa nicmo kale ee malaa'ig yahay miciinaanahaye fahabbituu orday suga alladiina kuwa aamanuu iimaan kale mu'miniintaan dagaalamayso nebi maxamed la socoto nebi maxamed ee mu'miniinta la socoto qalbigooda adkeey markaa u tagtaan kun malag waa badan doonaan kunka waa laga badin doonaaye waxa weeyaan qalbiga mu'miniinta waxaa gelaya kalsooni mid kale aan idiin sheegi sawlqi waa tuuri doonaa fii quluubi aladiina kuwii qalbiyaashooda kafaruu gaaloobay arrucba argagax baan ku tuuri doonaa gaaladana argagax baan qalbigooda gelinaya say doonaan ha u badnaadeen fardo badan bay wataan xoolo badan bay wataan hub badan bay wataan fadribow laaya fowqa lacnaaqi luqmaha luqmaha luqunta luqmaha dushooda korkeeda ku dhufta gaalada luqunta lafteeda ku dhufta weeye fabarbar riqaabi aayad qur-aan haa luqmaha ka garaac waa luqunta qoorta meeshaa qoorta la yidhaha qooraha luqmaha maahee fadribuu fowqa lacnaaqi luqmaha dushooda garaaca luqunta maxaa ka sarreeya madax meesha mas madaxa laga dilaaya haddii lagu dhufto aysan kacaynin ku dhufto gaalada madaxa ku dhufto o wadribuu garaaca minhum gaalada xaggooda kulla banaanin xubin dhammaanteed xubnahana waa xaggee faraha faraha gacnaha iyo kuwa lugaha iyo xubnaha waxay ka dhigan taha xubnaha loo dhinto oo aan laga kicin iyo kuwa laga kacaba ku dhufta meelahan qofka lagu dhufto farahan iyo waxaan waa waa meelo maaragtay laga kici karo iyo kuwa aan laga kicin oo sida madax oo kale ah wadribuu minhum kulla banaan taasna wata oo haddii xubnaha qofka la jaro qofka dagaalamayey dee ma dagaalami karayo gacan baa go'day miyuu dagaalami karaa farihoo ku qabsanayey ee leebka iyo waranka iyo qaansada iyo seefta iyo haddii farihii la jaro xaggee ku qabanaya waana noolye wadribuu minhum kulla banaan xubinkaasa ku dhufta arrintu waa ramadaan waa beder qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi dalika arrinkaas iyo ciqaabkaas biannahum bisababi annahum weeyaan iyagaa gaaladu shaaqu llaha ilaahay khilaafay warasuulahu rasuulkiisana iyagaa khilaafay waman yushaaqiq illaha qofkii ilaahay khilaafaya warasuulahu rasuulkiisana faina allaha ilaahay shadiid lciqaabi ciqaabkiisu ilaahay midow darnaan badan yahay weeye dalikum kalaa lagu celiy tii odhan daalika dalikum kii naasi baa la yidhi ciqaabkaas idinku dhacay gaala yahay faduuquuhu dhadhamiya wa anna lilkaafiriina kuwa gaaladaana waxaa u ahaaday cadaaba annaari naarta cadaabkeeda baa u ahaaday yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow idaa laqiitum markaad la kulantaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay gaala haddaad la kulantaan zaxfan xaalay yihiin mujtamiciin kuwa soo ururay balaaye isu soo bahaysata gaalo soo ururay zaxfan gaalo siqaya macnaa ciidan gaalahayo tiradii ka bato zaxfan waa maxay jiitamaya ciidanku tirada markuu ka bato wax tiradii ka bato iska jiitamaya oo iska xamaaranayo wuu noqonaya gaalada noocaasa mar sida gaaladan ay ahaayeen yaa sida wax xamaaranayo kale ciidanka markaa fiirisid hadduu xataa ordayo wax fadhiyo waxaa moodaysaa iska xamaaranaya tira badnaanta kuwa markaad la kulantaan falaa tuwalluu ha u jeedinina hum gaaladaas aladbaara dabayaasha ha u jeedinina duurta ha u jeedinina yaa nin mu'min oo iimaan leh oo dabadiisii muuqatoo sii cararaya ceeb wey falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara adbaarta duburyaalka dhabarkii ha u jeedinina iyo qadaadkii iyo madaxii iyo waxba lama dhihin meel jirka ka mida lasoo qabto ceebteeda iyo xumaanta war iska ilaaliyaa laleeyahy gaalada ma gaal baa adoo iimaan le ilaahay rumaysan oo ilaahay adiga ku aqbalayo magaal baad dabada u jeedinaysaa falaa tuwalluuhum aladbaar qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yuwallihim qofkii u jeediya yowmaidin maalinkaa maalinka gaalada lala kulmay weeyaane duburahu daburtiisa qofkii u jeediya isagoo jabay carara ilaa labadan nin mooyaane la soo reebaya labadaan ilaa mutaxarifan inuu yahay mooyaane mid xirfadaysanaya haddii xirfad laga keenay ama mutaxarifan mid xeeladaysanaya liqitaalin dagaal markaan cararayo waa xeeladays ilaa mutaxarifan liqitaalin waa maxay wax raba inta u baqa beeneeyo oo gadaalgadaal ugu cararo oo ay soo raacaan oo soo raacaan meel la rabay markay u soo galaan inuu ku soo rogaal celiyo alfaru walkar baa la yidhahdaa cararid iyo soo rogaal celin xoogaagan xoogaa uu u baqa beeneeyey ay soo raaceen oo soo raaceen ciidan kaleo ama uu la dhowaanaya ama meel buu rabaa surin ah inay u soo galaan markaasuu rabaa inuu isku soo majiiro hadduu kaa yahay ninkan dabada duway oo dhabarkiisa la arkay dhib male ilaa mutaxarifa liqitaali waay ow amase inuu yahay mooyaane mutaxayizan mid u dunmaya ilaa fi'atin jameeca kale dhinacaanuu ka dagaalamayo marka wuxuu rabaa intuu isbedelo inuu dhinac kale ka dagaalamo dhinac maalan wuxuu arkayaa awooddii gaaladu ku soo badatay kaasuu xagga isku bedelay ama rag buu rabaa inuu awood gacan siiyo ama dhinacaanaaba laga takhallusay ama dhinacan dadka joogaaba isku filana dhinaca kaleu raba inuu ku biiro hadduu jameeco kale ku biirayo oo markuu xagga usii ordayey cararid aysan ka ahayn jameeco kale u ku biiraya labadaa nin hadday yihiin labadaa mooyaane wixii kale ninkii dabadiisa duwa maalinkaas yaa faqad xaqiiqe baaa wuxuu la noqday biqadabin carawayn oo min allahi ilahay xaggi ka aatay wamaawaahu hoygiisuna jahannam wey waaa baas lahaada almasiiru meel loo noqdana jahanama uxun qofka dagaalka sabculmuubiqaat maxaa ku jira todobada dembi oo qofka halaago waaweyn waxa uu ka mida attawallii yowma zaxfi sama maalinta gaalada lala dagaalamayo qofka mu'minkaayo carara waa dembiyada waaweyn asabculkabaa'ir wey tii weeyaan intaanu ciqaaba ka dhalatay soo ma jeed ilaahay wuxuu yidhi falam taqtuluuhum maynaan layn saxaabadiyay hum oo gaalada ah idinku maynaan layn walaakin allaha ilaahay baa qatalahum laayey bader markii la yimid muslimiintu awooddiinna iyo qudradiinna idinku wax kumaynaan layn ilaahay baa nasriga idin siiyey ilaahay baa laayey ilaahay baa gaalada qalbigooda cabsi ku riday dee layntuna qofka haddii la laayo nafta ka dhacdo dee xaqiiq ahaan yaa laayey ilaahay baa dilay yaa nafta ka saaray falam taqtuluhum idinku toddobaatan gaalo waaweyn baa meeshii lagu dilay oo hebel iyo hebel iyo hebel miiran oo la yaqaan rag waaweyn oo abujaal ku jiro marka idinku maynaan laynay xaqiiqatan ilaahay baa laayay nasrigana ilaahay baa idin siiyey wey wamaa ramayta maadan ganin nabi allow ciidda markaa sayrinaysay id waktigii ramayta aa gantay maxay tahay arrintan maadan ganin markaa gantay arrintaa maxay tahay marna waa la diiday marna waaba la sugay nafyi ibaat wamaa ramayta id ramayta waxaa dhacday nebigu wuxuu soo qaaday calayh salaatu wasalaam dagaalkoo xaalad culus maraya sacab boor ah ciid ah sacabkii markuu soo qaaday wuu ku sayriyey gaalada wejiyadooda waa gaalo tiro badane wuxuuna ku yidhi shaahat ilwujuuh wejigiin gubay wejigiin ha xumaado mid gaalada ka mida ma jirin ilaa labada indhood iyo labada sandaloolba halkii sacab ciiddii ka timid baa indhahay labada sandaloolba ka gashay waana hal sacab dee maxaa dhacay qofki isagaa isku mashquulay marka ma nin waxaa dagaalamaya isagoo indhihii ciidda kala baxayo oo haftay oo wax arki waayey oo isaga isku mashquulsan markaa gantay oo adigu gantay yaa adigu maadan ganin ilaahay baa gaarsiiyey weye walaakin allaha ilaahay baa ramaa waatana ilaahay baa gano gaarsiiyey xaqiiqada waa sidaa wey waxaa dhacday aayadda sababu nusuulkeedu sidaas buu ahaa markii ciiddaas indhihii ka wada gashay nin kastaaba waaba cararay oo gaaladii ka mid a gadaal buu u cararay walaakin allaha rama waliyubliya lmu'miniina waxaad ku xidhaysaa facala daalika ilaahay sidaasoo sameeyey liyaqhara alkaafiriin gaalada inuu qahro iyo waliyubliya almu'miniina mu'miniinta inuu u nicmeeyo nicmaa ka dhigaysaa minhu xaggiisa balaa'an nicmayn xasanan wanaagsan nicmayn iyo taxaamidba waa lagu keenaa liyubliyada hadda waa u nicmayn gaalada in la qahro iyo mu'miniinta in loo nicmeeyo nicmo wanaagsan ina allaha ilaahay samiicun mid maqlaya wey ama maqlid badan aqwaashooda caliimun ilahay mid ogaal badan wey niyadooda iyo waxa ku jira in allaha samiicun caliim taasna halkaasaa la dhig daalikum kiinaas oo kee ah hadde laynta gaalada la laayey nasriga muuminiinta loo nasriyeeyey hee mubtadaha qabarkiisa hord daalikum kiinaasi xaqun dhab weeyaan dheh waa dhab waa xaq wa anna allaha ilaahayna muuhinu kaydil muuhinu kaydil kaafiriin gaalada kaafiriinta dhagartooda mid daciifinaya weeye ilaahay dhagarta iyo shirqoolka iyo waxay gaaladu samaynayaan ilaahay mid waxa weeyaan daciifinaya qiro kalena waa ku jiraa wa anna allaha muwahinu miyahay iyadana waa qiro kalaa jira iyo insaan laiskugu idaafeeyo muhinu kayd alkaafiriin marka muwahinun haddii ilaahay kayd alkaafiriin bay noqonaysa markii laiskugu idaafeeyana waa kana qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in tastaftixuu haddaad furfatxi dalabtaan gaaladii baa lalaadaya gaaladii weeye hadda hadalkaani faqad xaqiiqee jaa'akum waxaa idin yimid alfatxu fatxi baa idin yimid gaalo yahay haddaad fatxi iyo nasri dalabtaan mu'miniinta la idinka hiiliyo fatxi waa idin yimid maxaa fatxiya dee waa kaa fatxi baa hesheen waa jabteen waa iyagaa lagu jeesjeesaya fatxigiinu waa inaad jabtaan waa haziimada iyo baabaa idinku dhacay waa calaa sabiili taaku waxaa la yidhi abujahl baa maalintii beder wuxuu yidhi allaahumma ayunaa kaana afjar annaga iyo maxamed kaanagii faajirnimo badan wa aqdaca liraxim qaraabogoyn badan faanxinhu lyowm faaxinhu lyowm ilahu maanta halaag ninkii diinta bedelay ninkii waxaan la aqoon la yimid ninkii rixingoyn badan ninkii faajirnimo badan ilaa waana kala taqaanaa halaag isagu wuxuu rabaa inuu kan fiican iska dhigo saa waxaa soo degtay haddaad fatxi dalabteen oo dhahdeen fatxi kan kalena guusha si weeye moogta fatxigi waa idin yimid fatxigiinnuna waka abujahl baaba laga bilaabay fa kaana abujahl huwa almustaftix isagii baa lagu bilaabay sidaasaa dhacday xadiidka imaam axmed baa warinaya isagoo waliba xasanadkiisu wanaagsan yahay hadallo badan oo kala duduwan buu ku hadlay wain tantahuu haddaa gaala yahay joogsataanoo mu'miniinta dhibta iyo dagaalka ka istaagtaanna fa huwa khayru lakum saasaa idin fiican adduunkeenna iyo aakhiradiinnaba idin khayr badan wain tacuudu haddaa mar dambe usoo noqotaan inaad mu'miniinta dagaal iyo weerar kusoo qaadaanna nacud hannana waa u noqonaynaa inaan mu'miniinta hiilka iyo nasriga siinno walan tuqniya mana deeqayso cankum xaggiinna fi'atukum fi'adiinnu iyo jameecadiinnu shay-an waxba walow kaurad haba badata hadday rabteen weligiin gaalayso soo urursada ilaahay abuuray baa saanale inoo sheegay walow kaurat wa anna allaha ilaahayna maca almu'miniina mu'miniinta macooda ayuu ahaaday marka mu'miniinta maalintaa beder yaa loo keenay malaa'ig baa lagu soo xoojiyey malaa'ig tiro badan baa lagu soo xoojiyey hadda qur-aanka marka siyaalo kala duwan baa aayaduhu u tilmaamayaan malaa'igtii timid wa maca daalika isma diidayaan aayaduhu mucaarada kama dhaxayso markii hore kun baa hadda inoo qoran bialfin min almalaa'ig soo ma su-aalata aalimraaciin aal cimraanna bialaaثati aalaafin min almalaa'ikati musawami saddex kun dee haddii saddex kun lagu daro kunkii hore afar soo ma kun kalena lagu daro maxay noqonayaa shan bihamsati alaafin soo mahayn shan kun bay gaareen dee markaasaa mu'miniintii iyo waa markii indhahooda loo tusayey kuwaan miyaa yar kuwaan miyaa saa kuwa saxaabadii gaaladii wax yar inta looga dhigo gaaladu soo dhiiradaan a ee kuwan kalena sidoo kale si ay fooda isku daraan qolana waa kaas yurikahum allahu fii manaamika yaa ayuha aladiina aamanuu soo raac midaan kuwa iimaanka laga helayo waa nidihii kale wey adiicu llaha ilaahay adeeca warasuulahu rasuulkiisa adeeca oo aamanuu baaba la yidhi awal bay adeeceenay waa la arrin la yaqaan wey duumuu wey daa'ima calaa daacati illaahi wa daacati rasuulihi sala allahu alayh wasalam adeeca walaa tawallow ha jeensanina canhu rasuulka xaggiis ha khilaafinino ha ka jeensanina tawallow la tatawallow bay ka dhignaan laha waxaa laiska goyaa ixda taa'ayni labada taaood baa mid laska farha laga qaadaa walaa tawallow walaa tatawallow canhu war nabiga xaggiisa ha ka jeensanin walcaal antum idinku tasmacuuna aa maqlaysaan qur-aanka iyo wacdiyaasha walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale qaaluu yidhi gaaladii tidhi oo kale ha noqonina samicnaa waa maqalnay bay dheheen dhagaha waa ka maqlaynaa warkaada walxaal hum iyagu laa yasmacuuna aysan maqlayno qalbiga aysan ka maqlayn qalbigoodana aysan u daadegin kuwaasoo kale ha noqonina oo samaacoodu kalaa samaaca maqla'aan bay ka dhigantay ilaa samaaca waxaa la rabaa tadabbur iyo wacdoomid baa loo baahan yahay taasna ma jirin weeyaan darsigeenu intaas ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب